xisaabta lixdan iyo sagaalaad fakrada labaad xarafkiisa ba yalla xisaabtanka iyo korjoogtaynta eedaha dowladda gaar ahaan dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka markuu arkay barnaamijka xukuumadda in dalka ay gaarsiin doonto doorasho qof iyo cod ah sanadka labada kun iyo labaatanka salaysan dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacabka soomaaliyeed in xukuumadda ku fashalin u fashilintay ballanqaadkii ahaa ko diyaarinta hanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadku labada kun iyo labaatanka labada kun kow iyo labaatanka dhammaystirka federaaleynta heerarka kala duwan iyo go-aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada afti uqaadidda iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dowlad goboleedyada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada hirgelinta nidaamka axsaabta siyaasadeed si ay uga qeyb qaataan ama qeyb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyeysan ee dalka ugana howlgalaan dalka oo dhan markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga suga oo heer federaal iyo reer dowlad goboleed ah awaamirtana ka qaata gudiga guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qarin qaranka xilliga doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka konton iyo afaraad sharciga doorashooyinka qaranka diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu soo darin miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka markuu dhegaystay golaha shacabka ee baarlamanka federaalka warbixintii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay ku caddeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qabsoomidda doorashooyinka muddada ku xusan qodobka saddex iyo tobnaad faqradda saddexaad sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasna ku dhawaaqeen waqtigii loogu talagalay sidaa daraaddeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay xasan khayre baarlamankana sidaan ayuu codeeyey waxaa ogal u codeeyey boqol iyo toddobaatan xildhibaan waxaa diiday siddeed xildhibaan wax ka aamusay mala sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka ah oo in si deg dega usoo magacaaba ra-iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iy aad umasanti